Magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool hooyooyin badan oo ka shaqaysta karinta dharka noocyadiisa kala duwan iyagoo noloshooda ka maareeya. Karinta dharka ayaa ah shaqooyinka ugu adag ay hooyo ka shaqayn karto maadaama kiimikada dharka lagu kariyo ay ubadka dhibaato u keenayso. Ayaan Cabdulaahi Cali oo ka mid ah hooyooyinka ka shaqaysta karinta dharka ayaa Radio Beeruula uga warbixisay sida ay nolosheeda uga maareyso iyo sida ay uga shaqaysato suuqan.
Hadii ilaa sanad ku jira lix bilood oo beranaay iyo lix bilood oo ku shaqaysta hadda. Waa xirfad guri gurigaas kaga shaqaystaa. Hooyo waxa ay lix caruur haysato. Iyalkaas noloshooda ku maareeya. Waxaa ka mid ah diracyada gooyaasha, firaashida waaweyn, daaqadaha. Waxaas ah kariya. Waxay u kalifayna ka maareeya ciyaalkiiga noloshooda. Ay tahay xirfad guri adigoo gurigaaga joogaa ku shaqaysan kartid. Marka taas ay u kaliftay. Way jiraan caqabadooyin badan ah jiro sida maxay heeto inaa dharka baratid way adag tahay inaa maxay heeto waqti qaadanaysa inaa barato ilaa muddo lix bilood ah beranaayay. Markii haddana waa ku shaqaystaa alxamdulillah. Ha dharka xirxiritaan u baahan yahay. Kalarka inaa maxay heeto soo gudida la rabaa inaa kala beeritid la rabaa qaabka la iskugu daraayo iska kari maahan waa inaa aqoon u leedahay marka hore. Taas caqabad igu aheyd maadaama hooyo ahaa ilmo ka tagay. Ilaa waxa jeclahay heer aad u sarreeya inaa ka gaaro. Way jiraan gabdho ku soo biiray ee wax ka bar wax iga bartay hadda ayaga laftirkooda ku shaqaysto xirfadaas. Horta macaamiil aad u badan aan leeyahay ugu xiran. Waxa kariya firaashida, waxa kariya diracyada, gooyaasha sidii loo yaqaano sadadka. Marka firaashida waaweyn waxa gadaa shan iyo toban doolar. Kuwa yararkaana waxa gadaa toddoba doolar. Diracyashan waxa gadaa diracii go'a sida la isku yiraahdo sadka waxa gadaa sideed doolar.
Burburka dowladda dhexe kadib haweenka Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya xirfadaha gacanta si ay qayb uga geystaan korinta caruurtooda.